markii labaiyo tobanka waxaa ka dhacay tuulo barwaaqo oo dalxaawo u jirta lixdan kilomitr xarunta gobolkana u jirta kow iyo labaatan kilomitr duqeyn baa ka dhacday isla daraar sidoo kale duqeyn baa ka dhacday saakii duqeynta ahaydna wax khasaaro oo hadda dhacay ma jiraan ilaahay amarkii masjidkii magaalada lagu tukanayay xilliga salaada laga baxay subax iyoy gantaallo la dhaceen diyaaradaha kenya sidoo kale magaalada gudaheeda guri ka mid ah oo cidna ay waxba ku noqon yaa gubtay dowladda kenya oon saaxiibada nahay annagu waxaanu aada iyo aada u soo dhaweyneynaa oo mar weliba garab taagan nahay oon taageeraynaa haddii aanu nahay maamulka gobolka la dagaalanka argagixisada iyo al-shabaab in lala dagaalo balse waxaan rabnaa dowlado derisaan nahay laba maamul maamul gobolaa ka jira gobolka in goobaha ay beegsanaysa tale aan ku leenahay oo cadowga gobolka geda ku dhex jiro dowladda kii xiriir ay maamulka gobolka la samaysa tuulobarwaaqa guri ka mida waa gubeen masaajidka gantaalada ku dhacayna ma qarin sidoo kale tuulada afar kilomitr tog u jiro oo burguud la yidhaaha afar gantaala ku dhacday ma qarshin arrimaha ayaga waxaa weye dadka reer guuraaga ah caruuraha dadka reer miyiga ah madaafeedaan qarxin oon qaraxa samayna dhul waa garan kartaa khasaaraday keeni karta ka maamul ahaan ma u gudbiseen dowladda kenya cabashadan oo ma la xidhiidheen idinkoo kaashanaya maamulka jubbaland in badan baan u gudbinay maamulka jubbaland ee naga sarreeyo xukuumaddii madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha waa u gudbinay sidoo kale dowladda kenya xiriir baan la sameynay in badan arrinkaas ayana wax jawaabi la hadda kama hayn waa goorma xilliga ay duqeymahan dhaceen saakii ugu dambaysa labaiyo tobanka salaada subax duqeyn ayaa ka dhacday tuulo barwaaqo haye maxaa khasaaro oo marka dadka deegaanka ka soo gaaray ilaahi amarkii ilaa hadda wax khasaare ah oo dadka ka soo gaaray hal guri oo gubtay oo shacabkii uu ka badbaaday unbaa ka jiro sidoo kale masjidkii weynaa ee tuulada lagu tukanayay waxaa ku dhacay gantaallo gudihiisa ay ilaa xilligaa suran yihiin ma qarxin arrinta annago aan ka cabanayna waxaa weeye ka maamul ahaan dagaalka iyo la dagaalanka shabaabka waa soo dhaweyneynaa cid kastoo la dagaalaysa gacan baana siinaynaa maadaama gobolka maamul uu leeyahay in dowlad kasta oo amisom ka mid a ay la xiriirta maamulkii oo ay weydiisay informationada iyo cadowga goobaha uu ku sugaya si loola beegsado madaafiicdan cadowga deegaanada ay diyaaraduhu duqeeyeen yaa maamula naga maamula ma al-shabaab baa maamula mise maamulka jubbaland ayaa jooga may xilligan maamulka jubbaland gacanta kuma hayo tuulo barwaaqo haddee maadaama aydan gacanta ku haynin meelaha ay diyaaraduhu beegsanayaan soo lisma dhihi karo diyaaraduhu waxa ay duqeynayaan meelo bartilmaameed u ah dadka dadweynaha iyo shacabka gobolka degan nimanka shabaabka xoog bay ku haystaan qaybo ka mid oo tuulooyin yaryar ma jirto hadda gobol ama degmo weyn oo la dhihi karo way haystaan waa la beegsan karaa shabaab goobt goobta uu joogo tuulo barwaaqa bartilmaameedkeeda waa inuu noqdo mid lala beegsanayo shabaab intaasoo duqeynaa ka dhacday cid shabaab ah oo khasaare ay ku gaartayna ma jirto dadkii baa cabanaya sidee ku ogaateen idinku inay dadka ka cabanayaan maadaama aydan deegaankii gacanta ku haynin annaga si toosay dadka noola xiriiraan wixii kusoo kordhay xaaladoodana mar welibana waa nala soo socodsiiyaan